جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصبح سبتي تاريخ الهجري أنا واشان يلباتن كبش ربيع الأول سنة كنا فربقل فرتن يلي هجري كسو دواد قدبد وقدور كران ورك صبح نمو askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal qorsheysan oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka shabeellada hoose iyo jubbada hoose maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa xalay shaaciyey inuu duqeyn culus ku beegsaday taliska guud ee ururka shiicada ee isugu yeeray xisbullah ee magaalada bayruud ee caasimadda dalka lubnaan kulan wadatashi ah oo loogu arrinsanayay horumarka bay-ada ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gadow wadayaasha mootabajaajta ee magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiiniya usoo gebagabaysay ardayda wax ka baratay iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala magaalooyinka gacanta ugu jira cadowga allaah wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose munaasabad lagu sagoontinaya arday ka qalinjibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorkaroonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay howlgal qorsheysan oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho warkaas iyo war kale oo ku aadan weeraro kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga alla ah oo ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka shabeellada hoose iyo jubbada hoose waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed
ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar isugu jira dagaal iyo qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay halka loo yaqaano buurta caligadoy ee xaafadda xoosh ee degmada dharkiiley ee magaalada muqdisho waxaana dhawaqa rasaasta iyo jugta qaraxa si aad ah looga maqlayey qaybo badan oo ka mid ah gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho saraakiisha hogaaminaysay howlgalkaasi waxay andalus u xaqiijiyeen dhimashada saddex askari oo murtadin ah waxayna mujaahidiintu soo qanimaysteen qoray ak afartan iyo toddoba iyo booshkiisa iyagoona dab qabadsiiyey goobtii murtadiinta isbaarada u ahayd shabeellada hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada bulomareer madaafiicdu waxay ku dhaceen gudaha xerada waxaana dab ka kacay gudaha xerada sidoo kale shabeellada hoose qarax ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala eegtay goob isku imaatin ah oo maleeshiyaadka murtadiintu ku sugnaayeen qaraxaasi waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen siddeed kale oo laba ka mid ah garaab tahay isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu gelinkii dambe ee shalay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka number konton waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen eerboorka magaalada kismaayo kaasi oo saldhig u ah saliibiyiinta maraykanka kuwa kenya iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxayna madaafiicdu ku wada dhaceen gudaha garoonkaasi mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhaamaase ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya deegaanka waxaa ka dhacay dagaal culus waxaana jira khasaare saliibiyiinta gaaray howlgalladani ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay laba jibaareen weerarada ka dhanka ah cadowga allah
mahadsanid yaasir maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa xalay shaaciyey inuu duqeyn culus ku beegsaday taliska guud ee ururka shiicada ee isugu yeeray xisbullah ee magaalada bayruud ee caasimadda dalka lubnaan ilaa toban gantaal ayaa lala helay xaruntaas oo xilligaasi uu ka socday kulan muhiim ah waxaana goobjoog ahaa saraakiisha ugu sarreysay xisbigaasi oo uu ugu horreeyey xasan nasrullah iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda iiraan ururka xisbu shaydaan ilaa iyo hadda ma shaacin masiirka geerida ama nolosha hogaamiyahooda iyadoo gebi ahaanba uu go-ay xiriirka isgaarsiineed ee saraakiisha ugu sarreysay xisbiga diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa sidoo kale wax ka badan soddon duqeen waxay xalay ka geysteen magaalada bayruud kulan wadatashi ah oo loogu arrinsanayay horumarka bay-ada ayaa kusoo gebagaboobay degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado waa kan casaam carafaat waxa uu ahaa kulan ballaaran oo u dhexeeyey wilaayada islaamiga gado uwaasyada nabadoonnada iyo ganacsatada kaas oo ka dhacay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gado waxaana looga hadlayay qodobo badan oo ay ka mid yihiin horumarinta bii-ada iyo qodobo kale oo aad u badan iyaduna shirkan uu socday muddo saacada ah gabagabadii kulanka waxaa ka hadlay ugaasyada nabadoonnada waxgaradka iyo ganacsatada degmada ceelcadde iyagoona ka hadlay waxyaabihii kulanka looga hadlayay ee u dhexeeyey iyaga iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxaan shir wada lahayn maamulka gobolka gado walaayada xarakada shabaab iyo deegaanka ceelcadde odayaashiisii guud iyadoo looga arrinsanhaya arrimo fara badan oo maslaxadda ummaddu ay ku jirto waxaan ka wada tashanay deegaanka horumarintiisa yaa looga wada tashaday waxyaalihii laga wada tashadayna alla mahadiis waa laysku afkartay deegaanka in hore loo mariyo gobolka waxaan ka wada hadalnay nabadgelyada gobolka iyo horumarka gobolka jidadkaan ka wada hadalnay buundooyinkaan ka wada hadalnay xoolaha sunta dhammaynaysaan ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay waxbarashada maamulka gobolka iyo odayaashu meel fiican bay wax dhigeen geeli arigii waa dabargo'ayaa loodina waa dabargo'aysaa waxaana ogaanay waxay ku dabargo'ayaan sun wadanka la keeno sunta in layska ilaaliyo oo xoolaha laga ilaaliyo kulankan wuxuu ahaa kulan qiimo badan waxaana ka soo qayb galay odayaasha degmada ceelcadde heer gobol iyo heer degmo waxayna la shiraayeen walaayada gobolka uu soo gaaminayo waaligeena luqmaan abu anas waxyaalaha diiradda lagu saarayna waxaa ugu waaweynaa ama ugu muhiimsanaa warqaadasho guud iyo xog isweydaarsi guud bacdigeed wuxuu ahaa horumarinta bey-ada iyo deegaanka qodobka labaadna wuxuu ahaa see looga hortegi karaa qulqulka qaxootiga aan xadka lahayna tirada qodobka saddexaadna wuxuu ahaa dadkan dee muslimka ah oo ay cadaadinayso ridada darqyaha ay u taagan tahay seebuu dadka shacabka uga badbaadi karaa maxaase xal u noqon karo ilaa fadliga arrintaas aad baa loo niqaashay waxaana ka soo baxay qodobo muhiim ah kulankaas wuxuu ka dhexeeyey duqowda iyo waxgaradka iyo walaayada gobolka uu waaligeena abu aanis uu hogaaminhayo kulankaas wuxuu kasii jooday sidii aan wax wada qabsan lahayn horumarna u gaari lahayn dadkanaga iyo ummadanadana aan wax wacyigelis u gelin lahayn kulankaas waxyaalahaas badan buu kasii jooday inta iyada dhan waa isku ittifaaqnay waxaan kale oon isla soo qaadanay gaala meelay joogtaba inaan ku jihaadno dalkanaga iyo dadkanaga iyo diintana intaba inaan ka dhacsanno inaan u midowno kulankannaga waxyaalahaas uu kasii jooday waxa iyagahaana waa noo wanaag baa noogu dhammaadeen alxamdulilah waa arrin cusub oo aad yadadiila u leh oo ay ku diirsadeen dadweynaha ku degan degmada ceelcadde arrintaasna waa arrin loo baahnaa oo la sugayey waxaa laga hadlay wadooyinka waxaa laga hadlay waxbarashada waxaa laga hadlay caafimaadka waxaa laga hadlay dhammaan wanaagyada in la isu kaashado oo wanaag la isu kaashado tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan iyo horumarinta ganacsiga aad looga hadlay sida jidadkoo kale ee sida waxa aan ku habboonayn ganacsiga shirkan maantaan isugu imaanay waxauu ahaa shir weyn oo ballaaran isugu timid ganacsatada degmada ceelcadde iyo wilaayada gobolka oo hogaaminayo waaliga gobolka waxaana looga hadlayey oo looga niqaashayey sidii wixii horumar u ah dadka iyo deegaanka waana laga wada hadlay alxamdulilah rabbilcaalamiin si wanaagsan oo aad iyo aad u tiyaysan baa looga niqaashay kulankan ayaa qayb ka ah kulamada ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gado kaas oo lala yeelanayo qeybaha kala duwan ee bulshada mahadsanid casaam wadayaasha mootobajaajka ee magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan maleeshiyaadka murtadiinta nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya waxaa magaalada beledweyne iyo sidoo kale deegaanada oo cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada hiiraan kusii kordhaya dhibaatooyinka maleeshiyaadka kooxda riddada iyo kuwa macuusleyda gaaliraacyada ah ay kula dhaqaaqayaan dadka shacabka ah mid ka mid ah wadayaasha mootobajaajta ka shaqaysa magaalada beledweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in habeenadii ugu dambeysay maleeshiyaadka riddada ay sii kordhiyeen dhaca ay kula dhaqaaqayaan rakaabka la socda mootobajaajta isagoona si gaar ah kaga warbixiyey dhacay u geysteen maleeshiyaadka ridada oo ah nin dhallinyaroo majaaladeeda iska xamaalatee saasay tahay aniga xalay waxaa laygu sameeye askariyo dowladda oo xalay waxa igu sameeye inuu dhac iyo boob sam- igu sameeyo ilaahay kuuma darnaadee oo aniga baabuurkayga waxaa la dhan oo ku warwareego oo ku warwareego oo taleefonkaygii wixayga u qaato saasay tahay taaka anoo dacwo ah xerada tagay xerada markaa taga oo ninkaa ka dacwooday wax waxa iga qabto waa waaye askar badanaa ugu dacwooday aan waxa ii qabto waa ka waaye saasay tahay waxaa leegu dhahay ninkii baxsad waay waa maqan yahay soo raadi orod meelahaas ka raadso aniga meesha waxaa ugu imaaday inay dowladda wax wax ii qabato dowladdina waxay tiri orod ninkii soo raadi aniga ninkii ii tirta taasna cadaalad maaha in annagan ugu ka tuntaan ee macnaha hobkii oo annagan ugu dhiibeen ugula tuntaan midna anfacaysa maahan middaasna waa kasoo horjeednaa annagan tallaabadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli maalmo ka hor warbaahinta sidoo kale ay la hadleen haweenka ku dhaqana bariga magaalada beledweyne iyagoona cabasho xooggan ka muujiyey kufsi joogto ah oo ay u geystaan maleeshiyaadka riddada iyo kuwa macuuslayda murtadiinta bilihii ugu dambeeyey waxaa cabasho xooggan ay ka imaanaysay shacabka ku dhaqan bariga magaalada beledweyne iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa macuuslayda ku sugan magaaladaasi hareeraheeda ay isbaarooyin aad u tiro badan dhigteen waddooyinka soo gala magaalada dilal kala duwan dhac iyo kufsi aan lasoo tiri koobinna halkaasi ay ka fuliyeen maleeshiyaadku dhibaatooyinka ugu xooggan waxaa dadka ku hayaa maleeshiyaadkii macuusleyda ahaa iyo kuwa murtadiinta ee murtad xasan garguurte oo uu hubka faraha badan uu siiyey taasoo keentay in ayagu dadka ay ku dhibaateeyaan ayaguna sidoo kale ay isku dhibaateeyaan mahadsanid abushayba wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowladdiin ee usoo gebagabaysay ardayda wax ka baratay iskuulaadka iyo jaamacadaha ku yaala magaalooyinka gacanta ugu jira cadowga allaah cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya waxay ahayd dowro socotay muddo laba maalin ah islamarkaana loo qabtay ku dhowaad boqol arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo qaarkood ka yimid magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo beledweyne dowrada waxaa bixinayay mas-uuliyiin ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayaadka islaamiga iyo culimaa uddiin waxaana culimadaasi ka mid ahaa sheekh abu muslim sheekha ayaana ardayda kula dardaarmay inay iska ilaaliyaan dhagaraha gaalada ee loogu soo hoosqariyo waxbarashada ada muslum ite magaaga hebelowla araaw matoor gaale ayla ka saarnaay manhajkiina walkain sheegi reewinka ma eree doy daag aha dareenka ka daag dhallinyarada weliba goobaha walbarashada ka kooyan dadka wilaayaadka roogan ooba higa dhig dalka baydhabo yoona ay hamar iyo beledweyne ka kooyan gaar ahaan mayn lahaa inis barbar dhig dhallinyarada aad beledka unka kooyti muslimiintii raayada ka hoos nool walbarashoodii oo fiiri haan aad hegel roogdan walbarashoodii oo fiiri haana sayti manhajka walaalka baradaw fiiri haqaad waa kuba manhajka walaalka baradaw intana fiiri dhaqanshay akhlaaqdii hege hegin inis fiiri walbadan hakiin bahe adaa inis ogayna tabeela amerikan ayda kewalanay adaa inis ogayna kirishtaan innaga tooy adaa inis ogayna gaalanan difaacow innaga tooy ilaahay maylayaa naftin iyo ehelkiinka badbaadiya geega wadanka gaariha ka duuli duulanka badanya dhaqaala iclaam siyaasad dhaqan meel kasta yahgale gaar ahaan hadda mayna ku siiya walbarashooda nan dhallinyaro ete walbarasho weydiya inta adilatee walbarasho sumce an qaadatoy nabigaana sal alla slam erehay kullukum raacin dhammaantiin walaala siindiri وكلكم مسؤول عن رعيته نم وللندري لندري نن كس مسؤول نفتا مسؤول كت إلهي ما نقيم هو بده هرسل أنت حق ملكين أداينا ها حق إباطلك هو ملكين أداي ما حق أن روايتي ما يباطلك كينجي intaasi kadib qaar ka mid ah ardayda ka faa'iidaysatay dowladda ayaa ka warramay waxyaabaha ay faa'iideen iyagoona u mahadceliyey maktabka tarbiyada wilaayada waxaan ka imaaday xamar meelaha jaamacan kusoo baranay kadib fasaxya aan soo qaatay keliya halkaan u imaaday gobolka boqol aan imaaday marka dowladana noo qabto laba beri ah waxyaaba badan aan ka faa'iidnay culimo badan ay noo imaadeen oo noo dhigayeen maadooyin ay kala duwan haddana wax ka tabto waxaa ka mid ahayd asalka islaamku meeshuu kasoo bilowday iyo waaqiga hadda taagan iyo waaqigii hore si lasu jaangoynay iyo afkaarta hadda socoto oo madaarista ah iyo waxyaaba badan aan ka faa'iidnay alxamdulilah waanu ku qanacnay waliba kukuway magaalada baydhabo ardeehay waliba fasaxanka bahay degmada tieglow ee wilaayada bakool islaamiya waliba haneen gebagabowtay dowro oo lamaalin haneen sooti oo shalay haneen bilaawtay wilaayadan eedan kama hasanto walbadan ku faa'iidnay geeg oo hadda markeenin gabagaboyaasi ee waliba lahan dhexdhakaay su-aalo oo ilaa dhowr su-aalood ee aan waliba kuma tahay ardayda oo ku faa'iidaysatay su-aaladaasi su-aal oo maadadka mistriga ee ka jartay su-aalaasaa ku jawaabi waana halayala jawaabteen halay waliba qaaday abaalmarin oo wilaayadan idanka mahadsanta martiqaad feelinin samayti maasha allah kulanka lala yeeshay ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo iskuulaadka magaalooyinka waxaa sidoo kale barbar socday dacwatu shaaric ay kasoo qaybgaleen bulshada qeybaheeda kala duwan sheekh abu muslim oo kamid ah culimada diinta islaamka ayaa fagaaraha kala hadlay bulshada ku dhaqan magaalada tiyoglow mahadsanid cabdiqani wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo diyaariyey maanta oo kale toddobaadkii hore wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa si toosa ugu dhawaaqday bilowga wejigii labaad ee tanfiidka xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo si isku mid a uga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan degmooyinka uu ka taliyo maamulka islaamiga ah ee wilaayadan ayaa lagu arkayey ciidamo gaar ah oo suulinaya munkarka wanaagana faraya kuwaasoo ay barbar socdaan culimaa udiin dhankooda bulshada uga digaya xumaha macruufkana faraya shaqada tanfiidka xooggeeda waxay ciidanka al amru bilmacruuf wanahyi canilmunkar ay ka fuliyeen deegaanada turdho yirey moofi qoraxey daarusalaam madhaamey iyo deegaanka fagaan oo dhammaan hoosaga degmada jamaame si loo ilaaliyo badqabka bulshada ayaa waxaa maalinkii shalay fagaara ku yaala deegaanka turdho ee hoostaga degmada jamaame waxaa lagu gubay agabyo kala duwan oo isugu jiray kuwa dhibaato ku ah bulshada sharciguna uu reebay sida muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxaa la gubay waxyaalihii mamnuucaadka ahaa ee kol hore laga wacyigeliyey bulshada sida dharka aan sharciga waafaqsaneen taleefanada waaweyn iyo waxyaabo kale waxaana fagaaraha ku sugnaa dadweynaha deegaanka oo kadib si gaara ula hadlay andalus marka alxamdulilaahi waxaa lanoola soo bandhigay waag meesha lagu gubay muxaadaraha la qabtay alxamdulilaahi islaamka ku mahadsan wasaqdii ilaahay waa laga suuliyey marka alxamdulilaahi waxaan rabnaa hadda ka dambena mar kasta in ay deegaanka saan loogu soo nonoqdo macnaha insha allah hadduu ilaah yidhaah wax kastaba macnaha waxay ku hagaagayaan haddii diinta ilaahay macnaha alxamdulilaahi oo garab la siiyo wax kasta waa hagaagayaan macnaha waxaan nahay muuna maxamuud cismaan deegaanka turdho degmada jamaama waxaa nagu soo maanta nagu imaadeen walaalaha mujaahidiinta oo magaalada kirkireen nadiifiyeen dharka khafiifka ah balaayadii oo dhan waxay muqaadaraad ahay wada daldaleen oo holciyeen moobeeladii waana ku mahadsanyihin maasha allah sidoo kale ciidankan ayaa howlgalo kala duwan oo lagu beegsanayo waxyaabihii mamnuucaadka ahaa ka sameeyey deegaano dhowr ah hoostaga degmada kamsuuma iyadoona ugu dambeyn isla shalay fagaara ku yaala deegaanka mugaambo goob fagaarah lagu gubay waxyaabihii ay soo qabteen maanta waxaan joognaa deegaanka mugaambow waxaa maalmaha noo socotay xamladii ahayd irshaad ulummati ilaa sabiili rashaad shacarkeeduna ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi wedigeeda labaad walaala allaha khayr siiyo marka maanta waxaan joognaa fagaaraha deegaanka mugambow waxaawihii walaalaha usbuucan ay soo qabteen deegaanka haddaan soo sheegnay ayaa meel meel ees oo faqaaro ah ee laisku keenay maantana waa la guwaayey annaga dhahayn dhehen aan arkeeno oo maandhi jiri wixi haddaan soo sheegnay oo mamnuucaadkii oo ku jirtay xamlada rishaadul umila sabilasha la soo dhaafayay tanfiidkeedii maanta ayaa deegaanka mugambo lagu gubay ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wanahyi canilmunkar ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ee loo xil saaray mas-uuliyadda fulinta qodobada ka soo baxay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa qaadanaya doorkooda waxaana si loo badbaadiyo bulshadan muslimka ah aakhiradooda iyo adduunyadooda ay zuulinayaan wax waliba oo dhibaato ku keeni kara diinkooda iyo badqabkooda adduunyada taasi oo ka mid ah mas-uuliyadda uu allah dul saaray maamul kasta oo islaami ah ee qabta hoggaanka ummad muslim ah mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina munaasabad lagu sagoontinaya arday ka qalinjibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waa kan marwaan maxamed oo warbixintan inoo haya waxay ahayd xaflad ballaaran oo ka dhacday gudaha degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda taas oo ay ku qalinjabinaysay dufcada koowaad ee ka takharujta macadka qurduba faraciisa ku yaala magaaladaasi munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey waxaa ka soo qaybgalay martisharaf kala duwan oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta wilaayada culimo nabadoonno waxgarad iyo qeybaha bulshada dufcada koowaad ee ka qalinjabinaysa macadka qurduba faraciisa ceelgarasa ayaa tiradeedu gaaraysay ilaa labayo toban arday kuwaasoo muddo sanadaha halkaasi ku barnaya culuumta shareecada islaamka iyo tan maadiga howlka xafladda ka dhaceysay waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaana ugu horeen ka hadlay maamulaha maxadka macadka qurduba ceergaras dafcadii koowaad oo hadda ka qalin jebinaysay macadka qalin jebisay waayo dafcadaani muddo ilaa shan sano ka agdhow ayay juhdigooda ay soo wadeen marka haddana waa dafcadii koowaad oo macadka ka qalin jebinaysa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dafcooyin kale inay soo daba yaalaan insha allahu tacaala oo ku soo xigi doonaan waxaan la dardaarmayaa dadka waalidiinta ah inay juhdi ku bixiyaan ardaydooda wiilal iyo gabdhaba ay ka qayb qaataan daraasada iyo waxbarashada intaas kadib ardayda ka qalin jabinaysa qurduba faraciisa calgaras ah ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ahaa وأهلا بكم عقلا راقيا وفكرا واعيا يشتاق لمنطقه وكلنا في أمل أن تجدوا في حفلة تخرج طلبة معهد قرضبة لدراسات الإسلامية ما يسعدكم ويطيب خاطركم أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء هذه أسئلة وأجوبة حول المواد التي تعلمناها في المعهد أود أن أطرحها على طاولة الحوار لتجيب عنها صديقاتي فأقول هل أنتن مستعدات للإجابة؟ نعم نحن مستعدات لذلك ما هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية وتمسك بالسنة هل الإيمان ينقص ويزيد؟ نعم الإيمان ينقص ويزيد ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida dulaabta macadka qurduba faraciisa ceelgaras waalidiinta iyo maamulka iyo macallimiinta machadka dhammaantood waa u mahad celinaynaa reer ceelgaras waa dadaasheen gabdhaha kole ayaa u badan had waa soo halgameen wiilashana insha allahu tacaala wakhtiyada soo socda ayaa qalinjibintooda kole soo socotaa laakiin waxaa la rabaa in la camiro machadka ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta nasriga iyo guusha maanta ay haystaan ilaahay u ziyaadiyo amnigii iyo caafimaadka ilaahay subxaana wa tacaala noo kordhiyo dadkii qalinjibiyey ama hadda dhammeeyeen kulle waxbarashada la sheegay ma dhammaato haddana waxay rabtaa in loo fiirsado meeshii munaasabana maaragtay laga maaragtay laga ziyaadsado cilmiga insha allahu tacaala machadka qurduba ayaa ka mid ah macaahidda islaamiga ah ee ka furan wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka waxaana machadkan uu xarumo fara badan ku leeyahay wilaayada galgaduuda iyadoo markiisii ugu horreysay laga daafuray magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada mahadsanid marwan warbixintaas marwaanna waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu